habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo talaadaha bisha meyna waa laba iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o e somaali datka idaacaddana caawana waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya daare cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey khasaaraha roobabka duufaanta wata ee ku dhuftay gobollo ka tirsan somalilan deegaankaasi isaguna aad iyo aad runtii u baaba'ay baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday hal meel keliya ka fadhiisanay oo xadiito ah waxaan ka sheegan karnaa ma xadiito oo kale meeshaan iyo dadeganaay ma odhan karti biyihii ku dhacay ee roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaanoo baddii ay soo durkiyaan waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khaladaadkii horseeday qaraxii zoobe oo weli taagan lafoole iyo siinka dheer dhinacan jaziira horta waxaa la rabaa kontaroolyo fara badan in la dhigo qalab sahlaaya in baabuurta qaraxa wada indhadifaagaray karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa oo buundooyina la hormaraa x-rays ah ama ama raajooyin ah aa la hormaraa ama waxa eeyahan ii sheeg niftas waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ururka daacish ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen weerar saaka ka dhacay magaalada muqdisho weerarkaasi ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska xaafadda hodan waxaana ay daabaceen sawiro muujinaya ninka weerarka geysanaya oo tooganaya shaqsiga la bartilmaameedsaday kaasi oo lasoo dhigay qaar ka mida baraha bulshada weerarkaasi ayaa dadka deegaanku ay ku sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan ciidamada ilaalada gaadiidka wadooyinka dowladda soomaaliya weli kama aysan hadlin dilkan iyo cidda ka dambeysay dhinaca kale ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay weerar loo geystay baabuur uu wado qof isu soo miidaamiyey oo lala damacsanaa kolonyo ka tirsan ciidamada amniga soomaaliya ee magaalada afgooye dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in afar ka mid ah ay ahaayeen dad rayid ah sidoo kaleetana waxaa meesha ku dhintay qof caruur ah ama cunug yar lagu sheegay oo la sheegay in uu jiiray baabuur ka cararayay goobta qaraxa uu ka dhacay
qaar ka tirsan ciidamada ammaanka ee afghanistan ayaa waxaa lagu diray dagaal maalmo socday oo mintiriinta taalibaan ay kula galeen gobolka gazinaya ee bariga dalkaasi sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in kooxda talabaan ay gacanta ku dhigeen labada degmo ee jakhatu iyo dahag kadib dagaal xogan oo xalay dhacay latiif akbar oo xubinka ah golaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in labaatan ka tirsanaa ciidamada booliiska uu ku jiro madaxii qaybta ee degmada iyo taliyihii degmada dahag lagu dila dagaalkaasi dowladda afghanistan ayaa waxay xaqiijisay dhimashada laba iyo toban askari oo keliya kooxda talabaan ayaa sidoo kaleeto labaatan askari oo kale ku dilay dagaal ka dhacay degmo saddexaad oo lagu magacaabo ajiristan halkaas oo sidoo kaleetana ay axadii hareereeyeen dhismihii uu deganaa barsaabka sidoo sida si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegayaa in markii dambe xoogaga talabaan dib loo riixay oo riixana ciidamada sida gaarka u tababaran oo gurmad siiyey ciidamada ammaanka ee wadanka afghanistan cariif nuur oo ah afhayeenka dowladda gobolka gosne ayaa diiday in wax degmo ah la qabsaday
guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ayaa maanta su-aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay malaayiin doolar oo la lunsaday weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore maleeshiya najiib rasaaq madaxa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa dalkaasi maxamed shukri cabdul ayaa shir jaraa-iduu qabto ku sheegay in ra-iisul wasaarihii hore aan la soo xirin balse loogu yeeray uun in su-aalo la weydiiyo baarayaasha ayaa waxay doonayaan inay ogaadaan lacag dhan toban milyan oo dollar oo lagu xawilay sanduuqa horumarinta ah dalkaasi islamarkaasina lagu shubay akoonti gaara uu leeyahay najiib arintaasi ayaa waxay qayb un ka tahay tiro badan oo sida la sheegay wasaaradda garsoorka maraykanku lacag gaaraysa afar bilyan iyo bar dollar oo uu ra-iisul wasaaraha horey lacagtaasi sida la sheegay uu wax uga ogaa musuq maasuq xadis oo loogu sameeyey najiib ayaa wuxuu beeniyey in uu isagu dembigaasi ku lug lahaa fadeexadan ayaa kaalin mug weyn waxay ka geysanaysaa guuldarada soo wajahday isbahaysiga dalkaasi muddada dheer soo xukumayey doorashada dhacday horaantii bishii horena waxay kursiga dib ugu celisay hogaamiyihii hore ee dalkaasi mahathir mohamed kaasi oo durbadiiba amray in la furo baaris la xiriirta xatooyadan la sheegay
haweyse wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale dilaana halkaad weli nagala socotaana waa washington dadka ku dhintay duufaanta iyo roobabkii ka da-ay somalilan gaar ahaan gobolada galbeedka ayaa tiradoodu ay korortay madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici oo kormeer ku tegay deegaanadaasi ayaa tirada dadka dhintay waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin konton qof saylici oo warbaahinta hargeysa kula hadlay ka hor inta aanu mar kale deegaanadaasi ku laaban ayaa waxa uu sheegay in laba duuradood oo kuwa qumaatiga u kacaah ay maraadka carabta ay ku caawiyeen si gargaar loo gaarsiiyo dadkaasi waryaheena v o a ee hargeysa barqad maxamuud kaare ayaa warbixinta noo soo diray madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici iyo xubno weheliye ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay deegaamada ay duufaanadu ku dhufteen ee gobolada galbeedka kadib markii ay qaadeen caawimo loogu talagalay dadka waxyeeladu soo gaadhay madaxweyne ku-xigeenka oo warbaahinta kula hadlay madaarka cigaal ee hargeysa kadib kulan isaga iyo madaxweyne biixa ay ku yeesheen madaarka oo ay ku wada sugnaayeen ayaa wakhtiga warbaahinta la hadlayay waxaa garoonka ku sugnaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kacaa ah oo dowladda imaaraadku kaga qaybgeliso gargaarka dadka loo fidinayo mudane saylici oo kasoo laabtay kormeer uu sheegay kusoo maray deegaanada qaarkood ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu darnaa ee uu soo arkay deegaankaasi isagona aada iyo aad runtii uu baaba-ay baddii iyo biyihii ayaa isku qabsaday deegaanada waxaa ka mid a dhulka laydhaha maame idaacadays sabawanaag hadayta rugaxo ilaa ceershaah ilaa cabdigeedi intaasaa wada dul maray hal meel kaya ka fadhiisanay oo hadayta ah waxaan ka sheekayn karna ma hadayto oo kale meeshaan iyo deganaayn ma odhan karti biyihii ku dhacay ee roobka ahaa waxay abuureen inay dhulkiiba gooyaano baddii ay soo durkiyaan dadkaan ugu tegnay intii ka baxday maaha inta kale oo aanan nina ninka jaarkiisa ur haynin runtii oo dad dhintay aasaya oo meydadkii daadku ka qaaday gargaaro bari iyo cabdigeedu ka qaaday yidhaahan waxaan ka helnay halkaa aan ugu tegnay ka helnay xoola wixii ay lahayen o dhan laisma weydiinaya badday ayay saa u dul sabaynayeen dadkii oo markaa gacmo marana caruurtii iyo dumarkiis iyo halkaas ugu tegnay oo kaaga daran nasiib daro uu ka sameeyey derbi inta gidaarkaa leeg oo xoolihii iyo dadkii halkaa deganaayay ay ka bixi kari layihiin meel ay ka baxan layihiin oo ay sugayaan inay baddu caarido ay xeebta raacaan oo meel kale oo ka fog oo dhowr kilomitir jirta inay ka wareegaan ka baxaan
madaxweyne ku-xigeenku waxa uu sheegay in deegaamadaasi dad iyo duunyaba dhib weyni gaadhay haba kala darnaadaane daadad iyo biyo badan ayuu sheegay in meel walba ay dul mareen iyagoo magaalooyinka qaarkood ay qarsoomeen ama gebi ahaanba baabi'een sida uu sheegay xoolaha ayuu sheegay madaxweyne ku-xigeenku inay laayeen qabow ku da-ay iyo daadad qaaday beeraha lafahaantooda ayaa guud ahaanba baaba'ay mudane saylici waxa uu ka warbixiyey tirada dadka ku dhintay duufaanadan waxaanu sheegay tiro ku dhow konton qof
xoolayaga weli lama qiyaas karo oo haddaan mataal yarku siiyo waxayna u warrabeen dadku xerada ay ku jireen afar boqoloo dheef inuu orgi aqal ugu xiriyo ka noolaaday xerada ay boqol neef ama laba boqol ku jireen toban neef iyo waxaan dhaami ka joogeen xagga dhimashada dhimashadu degmada lukaya u badan tahay warbixintooda doontaana wuxuu gudoomiye degmadu noogu warbixiyey dhimashadooda soddon qof inay tahay oo intay la aasay maahine ilaa toban aan lahayn markaa meydkooda ilaa maanta saacadan aan joogno dee dadkii saanuun ay u baarayaan oo dee waad garankaa dooxyo intaa leegoo konton kilomitr lixdan kilomitro dee meel walba uu ku tiiriyeen meel laga haga la garanaya runtii culayska imaa dadkii haystaa waxa weeye meeyahoo sidii kale ugu dhibaata ku dhacday baarida ilaa saacaddan ay baarayaan meydadka ay baarayaan baa yaa yaa yaa yaa culayskaasa haysta markaa dadku iminkaa luqayo waa soddon degmada soo raacdana waa baki bakina waxaa sideed qof ilaa toban qof ayaa iyagana ku dhintay degmooyin kale waa waa iska talataal waa laba saddex afar unbaa la sheegaa mudane saylici waxa uu ku baaqay in gargaar deg dega loo fidiyo dadka oo intii ka badbaaday masiibadana ay dibadda fadhiyaan hooy hu iyo cunto la-aanba biyo nadiifa oo cabaanna aanay jirin waxaanu sheegay in marka laga yimaado diyaaradaha dowladda imaaraadku soo dirtay la filayo inay berri hargeysa soo gaadho diyaarad kale oo sida raashiin weli waxaa go-doonsan magaalooyinka qaarkood oo meel loo maraa aanu jirin isgaadhsiinta ayaan weli soo noqon halka gurmadka dhulka marayna weli ku xandhiban yahay meelo dhexe hore ayay xukuumaddu u sheegtay in dad ku dhow lix boqoliyo toddobaatan kun oo qof ay waxyeeleeyeen duufaanadiiyo roobabku halka boqolkiiba siddeetan xooluhu ay ka leedeen barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa dhinaca kalena waxaa sii kordhayso dadka ku geeriyooday masiibada ka dhalatay gobolada ay ku dhufteen duufaanta ee sagarka warbixintan waxaa magaalada boorama nooga soo diray waryaheena haashim sheekh cumar good khasaaraha dhimashada xoolaha ee soo gaadhay dadka xoolodhaqatada ah ee ay saameeyeen roobabkii duufaanada watay ee ka daayay laba maalmood ka hor gobolka awdal ayaa soo kordhaya waxaanad ku arkaysaa deegaanada miyiga ah raqda xoolaha oo tuulan duleedada goobaha ay ku nool yihiin dadka xoolodhaqatada ahi haddaba meelo ka mida deegaanada waxyeelada badani ka soo gaadhay duufaankaasi oo ka tirsan degmada baki ayaa dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkaasi qaarkood uga warrameen laanta afka soomaaliga ee v o a khasaaraha uu gaadhsiiyey hantigoodii ay ku noolaayeen waxaa weeye walaalo xooluhu waxay ku dhinteen tahashan unbaa ku dhimatay xerada ku dhimatay geeri kale u dareeray buuruhu daaqayey qaar buuraha ka soo bixinay qaarna halkii bay ku baktiisan yihiin oo buuraha oo meel fog bay jiraan xoolaha adhigu reerku ku dhintay waxaa dhintay xero ka dhintay soddon xero ka dhintay afartan xero ka dhintay toddobaatan neef xero waa inbaa ka dhimatay adhiba tabartii buu dhintay dee ku waxaa jira boqola ku waxaa jira laba boqol haa kii boqol haa boqol baa dhintay ama laba boqol iyo konton baa dhintay ama boqolkii iyo konton baa dhintay marka xooluhu aad bay u dhinteen ilaa anu waxaa tagay macallin baan ahay kaxdaan tagay sidaan bay xoolu dhinteen inbaa afartan geel afartan kaba dhinteen midna xeeda ka kici weyn ya nin toddoba u lahaa toddoba way dhinteen marka waxa weeyaan xooluhu aad bay waddanka u dhinteen oo aad bay hawsha u ballaaran tahay waddanka ma wada gaari kara nin waxaa jira laba neef u soo hadheen nin saddex neef u soo hadheen nin waxba u soo hadhin baa jira dhulka waxaa weeye walaalayaal arigaygu wuxuu ahaa boqol iyo labaatan magacayguna axmed maxaamud xadi baa la yidhaa imiga in lixdanaa dhimatay afartankii kale way aduu eega way jirisan yihiin halkiiba jiifaan xeeradu waa maran tahay afartan baa ku jira jiifa wixii hore utay maaxa kaloo ka daba tegaya sunbaa xoolaha gashay baan ku wadnaa magacaygu waxa weeye xabiibo cilmi jaamac cabdille adhigu wuxuu ahaa saddex boqol iyo shan naga dhintay cirku wuxuuna haystay laba cisho labadaa cisho oo dhibico badan dhibico badan badan oo dabaylo qaqabow wata oo duufaana kolkii habeenkii dharaartii dhanuuna haystay habeenkii maqhribkiibuu daatay adhigu kolkaa meelan gelina waan weynay annagiibaa lafa yagii u baqnay kolkaa adduunka yagii sidaas u tegey aiga waxaa hadhay imika waxaa hadhay imika lixda neef lixda neef baa hadhay imika kolkaa adduunyo wixii afaraha ku hayna waa sidaa dadku se alxamdulilah dee waa kaa nool nool anugu waxaan ahay dadkii barafku ka dhacay ayaan ka mid ahay ilaahay baa se dee kanna u keenay kolka horena keenay imigana qaaday waxa weeye dadku wixii yaraa u sahayu hore u haystay way ka qoyeen haddii ay bacayn haystay bacdi way ka kala go'day wuxuuba ka baxsanaya gafadka heere cirka ka soo muuqmuuqdu isleeya walmalaa ku kala haddana inugu soo socdo laxdin baaba dadkii nafti ka saartay wax gurmadu hayaana ma jirto bismillaahi raxmaani raxiim dadkan horta waxa weyaan sumaami ayaa ku dhacday ilaahay iyuuna nagu socolina ilaahay naga nabadgeliyo ilaahay unbaa nagu gurman karaa shalay toole anu waxaan joogay markii ay dhacsi sumaamidaasi magaalada ruqi habeen hore ayaan ka soo guuray oon daadkii soo dhex jiiray waxaan soo maray sankaaradii iska daa iyo shimbirihii oo dhulka ku daatay dadka xoolaha dadkii unbaa horta inta badan dadka ayaan dhulka badbaaday neefka badbaadaeed aragtaa waa neef qof hoosta kaga jiray iyo meel jawaano iyo darbaallo iyo wax la mida la saaray iminka waxa ugu daran bakhtigii xoolaha oo min kasta xeenyaalaha xeryaha iyo meelaha magaransaa markaa waxaan u baahannahay bakhtigaasi oo isagana laftiisa laga yaabo inay cudurro ka dhashaan dadka dhinac walba in laga saacido looga soo gurmado magacayga hibo arigaygu laba boqol iyo konton buu ahaa laba boqol laba boqol iyo kontonkii waxba kama noolee inta uu dham uu dhammaaday weli waxaa naga daran qoolo dadka darafyada naga xiga inay wadooyin ku tegaynin waxaan doonana haddaba in si deg dega lanoo soo gaadho si kastaba ha haatee roobabka xoogga badnaa ee ka daayay deegaanadaasi waxay waxyeello kale soo gaadhsiiyeen dariiqyadii loo mariyey deegaanadaasi oo markoodii horeba ahaa qaar raf ah islamarkaasina aan haba yaraatee wax dayactira lagu samayn jirin jidadka go'ay ee daadadku gooyeen waxay keeneen in gurmadka la gaadhsiin lahaa dadka ku goodoonsan dhulka buuraleyda ah uu hakad galo ilaa haddana dhanka xukuumadda somalilan kama soo gaadhin cagafyo lagu bannaynayo dariiqyada xidhmay ee deegaanada ay ku nool yihiin dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay duufaanka xoogga leh ee ka da'ay deegaanadaasi degmooyinka gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o e boorama mahadsanid haashim warbixintaasi waxay ku saabsanayd dadkii ku ceertoobay oo xoolahooda ay leesay masiibada duufaanta ka dhacday goboladaasi halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay kadib markii qaraxis midaamina maanta uu ka dhacay magaalada afguuye dhinaca kalena waxaa dhintay qof caruur ah oo uu jiray baabuur ka baxsanayay goobta qarax uu ka dhacay al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi weerarkaasi ayaa zahre cili nuur waxa ay ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee shabeellada hoose cali nuur maxamed oo mahadsan tahay sahraay waxa dhacay waa sax oo qarax wuu dhacay qaraxaasi wuxuu ka dhacay degmada afgooye wuxuu ka dhacay wadada xiriirisa baydhabo iyo muqdisho laakiin gudaha afgooye halka ay ka marto xilliga uu dhacayay qaraxaasi waxaa meesha marayay ciidamo ciidamada dowladda federaalka ah oo runtii dee waddada ku safrayey waxaa qarxay waxay ahaayeen gaari ah noocan noohada loo yaqaano waxaa watay qof naftahaliga ah inta la ogyahay dabadeedna way garteen ciidamadu inaanu ahayn gaarigan habka ugu socdaa habkii shacabku ay u socdeen iyo qof caadiya waxay uga baxeen koone dabadeedna gaarigii wuu qarxay iyaga haba yaraatee wax ka soo gaaray ma jiraan laakiin waxaa jira khasaare ka dhashay oo marka gaari qarxo oo qaraxaasi wuxuu gaarayaa goobo ama meesha uu ku qarxayo dad baa jooga shacab ah saa darteed waxaa dhaawacmay shan qof oo qof afar ay tahay shacab qofna uu yahay askari aan ka tirsanayn ciidamada meesha marayay ciidamadii deegaanka joogay ah sidoo kale waxaa isna dhintay ilmo afar iyo toban jir ah oo uu dardaray sida ay boolisku baaritaanka ku heleen mid ka mida gaadiidkii meesha ku kala cararayay markii qaraxu dhacay ilmaha yar ayaa dhintay shantaa qofina way dhaawacmeen marka maxaa loo malaynayaa weerarkaasi inay soo qaadeen yaa lagu tuhunsan yahay mar haddaad aragtid hadda waktigan dambe naftahalige waa un waa shabaab iyo daacish iyo wixii uun diinta ka been sheegayey naftooda dilayey waxaad carabka ku dhufatay daacish iyo shabaab shabaab waynu ka warhaynaa inay deegaanka meelo kamida ka sugan yihiin oo ay duulaano ka soo qaadaan inta badan ama qaraxyo ay sameeyaan ma jiraan koox isis ka tirsan oo aada hubto inay deegaanka ku sugan yihiin ama gobolka shabeellaha hoose
labaduba way ku sugan yihiin gobolka meeshana way ka dhow yihiin saa darteed labadaba way noqon kartaa taa iyaga sheegashadooday ka iman doontaa laakiin waxaan ognahay waxa weeyaan waxaa naftoodana halliga ummadana ku baabi'iya qaraxyada iyo wax aad wax u laaya waa un labadaa qolo dhinaca howlgallada wardoonka bal ka waran sida ay ku yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyo guud ahaan maamulka gobolkuba marka sidan oo kale ama wafdi socdo ama kolonyo ciidamaahi meel kale ay u socoto miyaan laga warheli karin waxaa ku jira deegaamada meelaha ku hareereysan iyo cidda doonayso inay jidgooyo u samayso si loo ogaan karaa ma jirta miyaa ilayn waa kuwan qoliyaha idinka soo horjeedaaba ogaan karaya in kolonya soo socoto oo sidaa daraaddeed ay dhexda ugu sii gelayaan marka ma u malaynaysaa in dhinaca wardoonka iyo xog raadinta lagaga horeeyo ciidamadan dowladda iyo kuwa amisom iyo maamulka guud ahaanba aad baad u mahadsan tahay sahraay markaanu qiimayno hadda dhacdadan dhacday saaka sida ay dadka shacabka ay xitaa afgooya ku sugan ee hadda ay og yihiin saaka wakti hore ayaa waxaa soo baxay wara warar sheegaya in baabuur qaraxii uu ku soo jiro soonaha waxay ciidamadu xireen dhammaan wadooyinka waxaa la joojiyey si socodkii gaadiidka waxaa la adkeeyey baabuurta noocii lagu tuhunsanaa intaa dabadeed runtii dad fara badan iyo qudaar iyo badeec badan oo dadka shacabka loo qabay darteed ayaa la fasaxay markii la fasaxay ayay ayuu soo galay gaarigani taasi waa mid midda kale hadda ciidamadan halka waddada marayay umay baahnayn ogaanshiyo oo hadda lama dhihi karo xog ay og yihiin in ciidamadaasi meesha marayaan ayay kusoo ayay kusoo howlgaleen waddadu waa waddo laysu maro waa wadda irmaan baa la dhihi karaa mar walba dee ciidamaduna gobolkii iyo banaadir iyo waa isu socod baa jira marka had iyo jeeraale ma dhici karto afar iyo labaatan saac in askari aanu soo marin meesha marka taasi marka ma aha macnaheedu inay xoogaalnimo hadda ku socdeen laakiin waxa weeyaan uun horey u soco isqarxi laakiin waxaad eegataa marka hore tuuta dee ciidamadana wax qarsoon maaha oo wax hadda u baahan in yacni la helo muqaabaraad wax u baahan maaha waa kolonya waa ciidamo socda waddadana afar iyo labaatanka saacba way maraan kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ah ee shabeellada hoose cali nuur maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayey saare ciili nuur toddoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa soomaaliya bishii oktoobar afar iyo tobankeedii sanadkii hore dowladda soomaaliya weli ma dhaqangelin talooyinkii guddi khubaro ah oo ka tirsan qaramada midoobay iyo kuwo madax bannaan ay u soo jeediyeen uu ahaa in magaalada daafaheeda laga dhiso goobo cayiman oo la dhigo qalab lagu baaro baabuurta iyo weliba in la geeyo iyada uurisa qaraxyada dowladda soomaaliya waxa ay abuurtay baro kontarool oo cusub waxayna dhigtay ciidamo badan oo hor leh hase yeeshee baraha kontaroolka ee laga soo gudbo ma yaalaan qalab casriga oo si fudud ku ogaan karaya qaraxyada saaran baabuurta taasi beddelkeeda ciidamada amnigu waxa ay ku tiirsan yihiin gacantooda iyo aragtidooda waa mawduuca barnaamijka galka baarista waxaa inoo hayaa haruun macruuf
warbixin ay qortay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan miinooyinka ee unmas kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo inay magaalada muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago samayntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtogeli karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dhow la kordhiyo dhismaha difaacyo ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaadhi karo waa tan hore ee in cirifyada magaalada laga dhiso baro kontarool oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baadho iyadoo la adeegsanayo qalabkii baadhista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaasi ku sugan yihiin ay baadhitaan samayn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayada wax urisa waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay ee u suurta gasho inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii oktoobar afar iyo tobankeedii sanadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jira bar kontarool uu isku qarxiyey iskoyska soobe kuna laayay boqolaal qof laakiin toddoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa dowladda soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen dharkaynley degmada kaxda jidka sodonka warshadaha galgalato iyo ex kontarool balcad hase yeeshee dowladdu waxay ku guuldaraysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku ragiban yahay qarax iyo in kale sidoo kale waxaan la geynin eeda wax uruse ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qaraxu ku jiro sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka howlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ee adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiya rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baadho mid ka mid a ayaa igu yidhi waa qofka baadhaya gacantiisa iyo ishiisu waxa ay qabtaan mas-uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro maxamed ismaaciil cabdulaahi waa guddoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada muqdisho gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer arrintaasi way way jirtaa arrintaasi qalab muhiim ahoo waxbaadha ugu yaallaa sinka dheer ha si guud haddaad u wejiso qalab waxbaadha iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaadhaba way jiraan waa garta waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwo amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii urin lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqo ah in wax waxbaadhaay ay jiraan oo ama ciidamo ha ahaado ama qalabba ha ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo runtii xaqiiqdii dee dawladdu iyadu wax badanna waa wax badanna way ka maarata way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baadho wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqo ah in maaragtay degboynti muhiim oo wax lagu baadho uu yahay siinka dheer barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xidha magaalada balcad waxaana lagu magacaabaa maslax waxayna ka tirsan tahay degmada hurwaa cabdixakiin cumar cabdulle waa guddoomiyaha hurwaa waxaa jira control controllo badan aan ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada controolka maslax oo kale ka mid ah oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyadoo qaraxsida sidoo kale markay halkaas soo dhaafaan waxaa jirta control kale hadda oo la dhigay ex control balcad isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamidka ah maadaama aysan jirin qalab casriga hadda hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee fariisimaha kule degmada huwaa waxaa noo suurta gasho inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayno dadka shacabka ah waa garta marka qalab casriga ma haysataan ee culays wuxuu saaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga qalabyada hadda aan haysano un kalley qalabyada africa un waxay isticmaasho qalabyo kamid aan isticmaalnaa adduumaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maha laakiin annaga africa ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay oo inta badan oo hadda degmadaas aan ku intii aan ugu talagalnay ku ogaan karno inaan kaga hortagno qaraxyada in wax noocaasa marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaanba mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurkuu dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuur ku jiro maya bir hadda qalab soo wareysan maan adag laakiin waxaa jiro qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro wax noocaas u baansaamalaa inta badan iyo kuwo kale fara
haddaba maxay yihiin qalabkani qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda soomaaliya soo iibsan kartay goor hore maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan mana aha kuwo qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwo saaran baabuur oo hadbageya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa lix qof afar iyo labaatankii saac waxaana midkiiba uu ku kici karaa tobannaan kun oo dollar sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa khubarada derista al-shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada al-shabaab sannadihii lasoo dhaafay si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada al-shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin xareed maxamed cumar waxa uu hore taliya urur ugu soo ahaan jiray al-shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan waxa uu ii sheegay inay muuqato in al-shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududaysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta sidee ayay haddaba taasi ugu suurta gashaa sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ka korsamayna sagxaddaas iyo labada dhaxdood waxyaabaa aansi ka buuxiyaan markii iyo albaab yaroo faraam yaro u samaynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo roray ama waxaa lagu soo roray arig oo kale baabuurka marka waa sagxad caadi ah hoosna waxa qarxaa ka buuxa marka waa laba sagxadood sagxadta hoosena waa jirtaa waa guri dabaqa camal oo kale wey magarat labadaas sagxadood dhaxdood marka waxyaabaa qarxay ka buuxinayaan marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa kaa kuwa haa saasay ku samayaan dhinacyaha dhab way miinaynayaan waxba maaragtay wax ka dhimar maa gaarigiisa magaranaysa maaragtay waxyaabaha qarxoo dhan bay ku hagaajiyaan oo magaranaysa maaragtay saada maxmadahan artifaceka kuwa hoobiya waxaasoo dhan baa lagu waxeynaya waa garta oo dhib badan uu sii geysta oo dee xabadii markii qarxada oo mid kala sii qarxaysa odaga carri ilahay dhan marka inay qabto
laakiin farsamada al-shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka aaladdaasi oo ah baabuurta xubnaha hore uga tirsanaan jira al-shabaab waxay ii sheegeen in in muddo ahba al-shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardeeya dhismayaasha waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwa mar walba yaalla baraha kontaroolada ama afaafka dhismo kasta oo ay bartilmaameedsanayaan siday al-shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga warramay maxamed xasan aadan sandheere oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido ha baabuurta maarta sida hadda kuwa xabadda kuwa galaya oo kale xerooyinka waa ii sharax naqshadaas naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyd oo kale koraasa dhex taala koraasa laga furfuraa sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa qof mitirkiisu haystaa moolooyinkiiyaa meesha yaalla motooraa la kicinaa mooladaadii marka bareeska doobi bareeska ka gashanaysaa moolada wax lagu jira waxbaad ku jarjaraysaa birta waa bir adag baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedhejinaa kor ma aha marka waa gudaha waa garta meesha laga dhejinayo baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah beebaha xabadda aysan karin birta beeba ah maaragtay naqshadaas marka lasoo kobeenayo ana lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaay laakiin dadka ugu horreeyey ee boroobeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zuugaga hataa oo kale gaashaama oo qofka gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay deriska ugu horreeyey naqshada dadka wax ka bixinayaan ka mid ahay waa garta marka birahan waxaa loogu birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma ha qofka marka biraha waxaa loogu dhejinaaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekaanka hataa maaragta dhashiitaha inaysan inay soo buusto maahane annagaa ku baroobeynay caaka aniga gacanteedaan ugu baroobeeyey reekaamka anaa ku baroobeeyey dhashiikaha laakiinse anan goobjoog uma ahayn laakiin waxay ii sheegeen dhashiikaha inay kasoo dhexbaxday laakiinse dhinac kale aysan udhadhicino soo buustay afkiisa hore le saas u soo baxay markaad markuu qarxo berihii loogu talagalay inay celiyaan rasaasta sow celin maayaan qaraxiina inuu baxo banaanka u baxo maysan celinayn qaraxa haaruno qaraxa waa mid walba inta loogu talagalay kan hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha ha ahaado jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhigee horta qaraxa hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigiisada dhinac ayaa loo xoojin karaa marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarxo dhinac kasta hataa inuu baxay boqolkiiba toddobaatan waxaa la hoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii xarada maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo toban tallaab labaatan tallaab dhufaysidii soo jiro binta lala helo si hadduu qarxo qaraxi saameyntiisa ugu badan maaragta hor uga baxdo boqolkii toddobaatan hor waaye shan iyo tobanna dhinacyada labaatan iyo shanna gadaala laga dhigaa horta wax la xukumayo waayo qaraxa oo dhinac loo jeedinayo waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan boqol kiilo konton kiilo soddon kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo shan kiilo ama toddoba kiilo ah ayaa baabuurtu waxaan xabadi karin haddii loo dhiga kala gooyo marka maba reebayso oo wax loogu talagalay oo maqaskaas meesha ka baxaaya sidii la rabay marka wax lasoo baroobeynaayo waay waxaan ma ahana wax inta lasoo sameeyo laska keenayo maaha baroobadooda meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobaysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan
laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinayo qaraxa balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisa uusan ahayn goobta uu ku qarxay waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho tababarka iyo qalabka baadhista baabuurtu waa kuwo ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe waxa uu leeyahay magaalada muqdisho waa ay fiday amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi maalgashi dhinaca teknolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaalmariyo meeshaan muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo snoobta lagama controli karo waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeyey si qayro caadihay dhinacyo fara badan u kor- ay u korortay waxaa la rabaa marka shabeellada hoose bish khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo siinka dheer dhinacan jaziira horta waxaa la rabaa bar- kontroole fara badan in la dhigo wax qalab sahlaya in baabuurta qaraxa wada identify garayn karta ama sheegi karana la la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa oo buuldooyin aa lahoos maraa x-rays ah ama ama raaj- raajooyin ah aa la hormaraa ama waxa eeyahan een, ii sheeg een, sniff dogs waxa la leeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la farabadiyo ama gaadiidka soo soo galaya hab lagu kontrolo markay ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iskoorti gareeyo meesha kale kii tagaan la geenaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan marka waxaas la hagaajiyo in if infiltrationka ama dadka ciidamada shabaabka dhex galaya laga sifeeyo een, habka wax loo fulinayo la hagaajiyo isla xisaabtan uu jiro dadkii wax qabta la abaal mariyo een, feejignaan ay jirto shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho ii sheeg maxaan ku dhahaa dad xogta keenta yani waxyaabo fara badan ay u baahan tahay laakiin de waxaasoo dhan asaas wax ka ah xis amni inuu jiro qorshe amni inuu jiro siyaasad amni oo dowladdan ay leedahay oo sustainable ah oo waari karan inuu jiro dowladda soomaaliya waxay dhowaan dhistay ciidan ay ugu tala gashay inay amniga sugaan hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortegi lahaa sida ogaaday barnaamijkan galka baarista waxaa kale oo jira qaladaad ay weli samaynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda waxaana ka mid ah in weli damiin ay ku sii daynayaan baabuurta qaarkood baabuurkii oktoobar afar iyo tobankeedii ku qarxay iskoyska zobe oo ay ku dhinteen shanta boqol iyo siddeetan iyo toddobada qof waxaa kontaroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay damiin waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada guddoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo damiin xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iidaha ka yimaada ama khasaaraha ka yimaada haddana dawladdu yacni muraajaca dambe iyo xisaabtan bay dib oga samaysaa marka waa laga gaadhay runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba dee dawladdu waa tii uunay gacanta ku dhigtay Een, waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa laakiin waxaa xaqiiqo ah in faa'iido badan laga gaadhay baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba waa guul weyn oo laga gaadhay baan odhan karraa arrintaasi marka wax weyn bay usoo gedi- ay usoo kordhisay shacabka soomaaliyeed iyo dowladdaba damaanada la sameeyey ee gaadiidka maaragtay loo sameeyey maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabku ka adeeganaya uu dhex galay arri ay arrintani dhex gashay lagama maarmaan bay noqotay in adeegii bulshaduna uu socdo damaanad xoog badanna loo sameeyo marka mar walba damaanadu inay lagama maarmaan tahay bay dowladdu u aragtay wayna samaysay wax badan oo natiijahana waa laga gaadhay guddoomiye damaanadda marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurku isqarxiyey waa mar dad rayida ay ku dhinteen waa mar dad ama hay-ado ama laamo amniga ay dhibaato ka soo gaadhay baabuurka marka ka tabateg ka horteg soo kama fiicna waa mahadsan tahay waa dabatag ka hortag baa ka fiican mar walba laakiin haddana een, adiga waktiga uu wax dhacayo dee caalamqaymatiida waa ogid laakiin waktigii uu wax dhaco inaan waktigii meeshii lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasu ku raadleeya oo ninka noocaas iyo noocaasa iskale ninka noocaas iyo noocaasa damniintay bay kasii wanaagsan tahay
bishii febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu cisbitaalka madiine ku booqday qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa madiine oo ay ku dhinteen ku dhowaad afartan qof waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan qofka noo soo sheega informationka ama na soo wacyigeliya oo noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan boqol kun oo doolar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud abaalgudkaasaan sheegay inaan siino ilaa haatan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo ammaanay ciidamada amniga iyo shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyey soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabtahay inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dowladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtee si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dowladdu kaga hortegayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la samayna wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxaa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtogeli weysay inaan ku helno khadka telefoonka
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa haaruun macruuf oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka galka baarista welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegaysanaysaan washington haatana waa xubintii dooda gaaban ee yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiintii soomaaliya oo in ka badan shan iyo toban shir la qabtay ayaa weli waxaa muuqanaya ifafaala soomaalidu aysan weli ku heshinin marka la eego colaadaha ka soo cusboonaaday somalilan iyo puntland iyo weliba maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gobolada qaarkood sida jubbaland oo kale ay xiisado ka dhisaalan yihiin sidee looga hortegi karaa dhibaatooyinkaas maxayse yihiin waxyaabaha caqabadaha ku ah dib u heshiisiinta soomaalida waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo cabdirashiid buule gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi soomaaliya sida runta ah sibay maaragtay ay u qasan yihiin isagana soo horjeedaan waxaadna moodaa civil warkii ama heshiiskii ahliga ahaa oo ka dhacay soomaaliya muddada dheer socday wixii ka dambeeyey dagaalkii etoobiya lala galay wixii ka dambeeyey in uu weli dadkii soomaaliyeed aynan is-aaminsanayn in badan haddana markii laysqabto aan la kala jid qaadanayn waayo adduunka wax weliba waa labolabo waxaa weeye qofku qalad iyo sax iyo run iyo been iyo xaq iyo xaqdarro iyo in la kala jid qaato qofkii laga jid leeyahay uu jiddaradiisa qaato marka dadkii soomaalida ahaa waxyaalo badan bay ku caanbaxeen oo ah qofku wuxuu rabo keliya inuu u arko inay wax fiican oo xaqa yihiin marka waxyaalahan hadda socdana sida runta ah waxaad moodaa dowladdii la dhisay oo federaalka ahayd oo dowlad goboleedyada maarata iyana la dhisay waxay ka koobnayd oo bays u ahaa siddeed iyo tobankii gobol oo dowladdii u dambaysay oo militariga ahayd ay waddanka u samaysay siddeed iyo tobankaa gobolna dadku waa lagu wada qanacsanaa gobolladii in laysku haysto oo hadda dagaaladan ka socda somalilan iyo puntland iyo khaatumo maaragtay state iyo qolyahaas ka dhex socdaa waxaa loo baahanya in la kala jid qaato cabdirashiid buulagooni anu waxaan qabaa xalku wuxuu ka imaan karaa soomaali isku taggeedu dowlad dhexe baarlamankeeda golaheeda wasiirada iyo maamulka la soo dadeji inta aan xalka ka raadinayno gobol iyo beel iyo waa wixii aan kala tagnay markii dalkii uu burburay wixii la aaday beelay ahaayeen beelahana waa iska hardan oo maamul goboleedyadana waxay ku samaysmeen labadii gobol ugu horeeyey waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waxay ku samaysmeen ama puntland iyo somalilan waxay ku samaysmeen habeeleed habeeleedkiina waxaa ka soo dhexbaxay dhulal kaloo beelo kala degan yihiin oo labadii beeloodba aan ahayn ay marka qaabkay u samaysmeen oo khaldanaa yaa waxay keenaysaa in ay ayakoon xaduud lahayn ayakoon system lahayn khaatumoo dhexda laga sameeyey oo labadiiba midna beel ahaan ku sheegan midna leeyahy territory waa gumaysiga wax uu xarxariiqay ah koonfurta sidoo kale u jirtaa oo hadda waad aragteen galmudug iyo puntland midda ka jirta waad aragteen kuwan kale qolooyinkan kale waad aragteen shabeellada hoose iyo banaadir waxa kala haysto oy leeyihiin siinka dheer iyo magaciisiga waxaasi waxaa looga bixi karaa inaan xoojinno dowladda dhexe dib u heshisiinta rasmiga ah waxaa la rabaa annakoo u marayno aan dariiq kasta lagama heli karo dariiqa saxda waa in dowladda madaxweynaha baarlamanka golaha wasiirada daadeg halkaas komishino la dhiso oo la dhiso dowladu haddana waxbaa bilbilaaban dastuurka la dhammaasho tiro meelaha dhibkao dhan iyo magaciisiga qofkii soomaali ah oo raba inuu wax saxo inuu kor ka soo saxo dowlad goboleedyada waxaa la qabatimay madax banaanaashaha ay madax bannaan yihiin oo system dowladda dhexe la hoos tegeen dowladda dhexe waxay u jirtaa kor dallad guud bay u jirtaa magaca sare laakiin lama soo daadejin saas darteed maamul goboleedyadii waxay isaga yar dhaqmayaan qaabkii qabaa'ilka ah haddii laisku yaro dhaca la kala guur ah yaasi waxaa jira dad aan iyo beelo aan xataa federaalka ogolayn marka dad aan federaalka ogolayn oo laga yaabo midnimo soomaaliya inay ogolayn oo federaal ogolayn sidee ula macaamilaysa waa inay dowladdu la timaadaa arrin cad oo lagula xisaabtamo ciddii aan federaal ogolayn oo haddii yacni xataa marmarka qaarkood qasab looga dhigo haddana waxay raadinayaan inaan federaalkaasu shaqayn marka dowladda lafteeda go'aamadeeda iyo shaqooyinkeeda waxaa laga rabaa number one inay midnimo soomaaliyeed ka shaqeeyaan number two waxaa la rabaa inay nidaamkan federaalka in la hirgeliyo federaalku kuma hirgeli karo hadal keliya kuma hirgeli karo awood buu ku hirgeli karaa awooddaas inay dowladdii laga arka weeye awooddii ay dowladdu wax ku hirgelin lahayd in la arka weeye waa jiraan mashaakilo tiro badan oo dagaalaha dowladdii ku socda dhinac dagaalka laftiisa xal buu rabaa dhinac mashaakilo badan iyo daroogooyin baa ku socda xal bay rabaan waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay mustaqbilka weeye waxa loo dagaalamaya marka mustaqbilka nidaamka federaalkaa sidii loo xoojin lahaa midnimada soomaaliyeed loo xoojin lahaa dagaalada wax looga qaban lahaa dagaalku waa kala labo midna waa midkan ay beeluhu isku soo duulayaan midna waa midka kan ama dowlad goboleedyadu isku soo duulayaan midna waa midkan kale oo guud oo internationaalka ah oo dalka ka socda wey ciidamaha dalkii ku jira ajnabiga ummado kale shaqadii wax ka wada waxyaalo badan waxaa laga yaabaa dowladda laga sugaya xataa inay u weyda awood ay ku fuliso marka arrimuhu waa tiro badan yihiin waxaa loo baahan yahay bal horta dowladdu inay la timaado siyaasa cad oo ninkii qaldan sheegi kadha qaladkiisa dowlad kaligeed wax ma qaban karto odayaashii dhaqankaatiin maxay u yahay doorka dib u heshiisiinta ee odayaashu adoo soo gonaanaday walaalo odayaalka soomaalida way bilaabeen waxaa laisku keenay baarlamankay suurogeliyeen aqalka sarey suurogeliyeen waa wada heshiis waxay la'yihiin laakiin dariiqii iyo tusmadii xoga kor soo daadejinta dowladda dhaxa noo dhiman ayadana biidni illaahi tacaala waxaan odayaalka soomaalida iyo dadka waxaan ku xoojinaynaa in dowladda dhexe aan ku garab istaagno inay gudiyadii noo samayso odayaalka la howlgeliyo shuruucdii lagu kala saari lahaayoo boodhar degmooyinka u kala noqon lahaa xadadka cusub oo gobolada federaalka cusub oo samaysa siddeed iyo tobankii maxaa cali xaasho uu sheegay gobollo kalaa samaysmay hadda gobollo kalaa lagu fadhiistay meesha federaalkii waa laga tegay siddeed iyo tobankii gobol marka qaabkan cusuboon qaadanayno waxaan rabnaa itijaahii iyo ishaaradii inay nooga timaado dowladda dhexe kansalladii waxaa laga rabaa sistamkoodii aan weli fadhin oo la rabaa sistamka federaalka cusub ahaa kor in hoos laga keenay ahayd laakiin waxaa la rabaa sistam dadku ay heshiis ku yihiin oo waafaqsan min tuulo ilaa dowladda dhexe wada gaaray way socotaa waa noobilbilow waxaana qabaa qof kastoo soomaali fikir leh heerarkii aan hadda marka hore maraynay way kasoo hagaagaysaa soomaalida dhulkii soomaaliya ay degi jirta way wada joogtaa soomaalia dhulkeeda nabad bay ku wada dhexmartaa koobka shaahay wada cabtaa dadkii waa lais xariiriyaa qaaraanka waa laisku aruuriyaa meelihii fatahaadaha markaad fiirisay ree hiiraan oo kale hadda fatahadihii ku dhuftay dadka hiiraan u dhashay iyo dadka kaloo soomaaliya min min tajara ilaa iyo bangal dadka soomaalida way isgargaarayeen meel kastay joogeen marka soomaalinimadii way shaqaynaysaa waxaan qabnaa doorka odayaalka waa meelahaas wey in dadku iskaalmeeyo soomaalida wax isyeelin laakiin ma fadhido oo dalkii waad argtay ururo argagixisay iyo wax badan baa soodhna soo dhexgalay oo odayaalkaataa si xor ah uma socon karaan si xor oo uma dhaqdhaqaaqi karaan wax badanna la qaban lahaa soomaaliyana dowladnimadeeda ay hagaagi lahayd aad ayaad umaadsanti koos waxaa ahayd maxamed cali xaashi oo ah nin siyaasiya iyo cabdirashiid buule gooni oo isaguna ah nin ka faallooda arrimaha dhinaca nabadgelyada siyaasadda iyo arrimaha bulshada doodii gaabna intaa inoo joogta intaynu markale wada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag intaasi aan kaga gudubna doodaasi gaaban iyo yaasiin ciise wardheere markaana kusoo dhowaada xubinta amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka gobolka californiya ayaa noqonaya gobolkii ugu horreeyey ee amra in laga bilaabo sannadka labakuniyoabaatanka dhammaan guryaha cusub ee la dhisayo dusha lagaga sameeyo qalabka tamarta cadceedda kaydiya wariyaha v o eda mike o'sullivan ayaa kusoo warramaya in gobolkaasi uu hoggaanka u hayo dadaalada qaran ee la doonaya in lagu yareeyo kaarboonka hawada lagu sii daynayo xilli dowladda dhexe ee maamulka madaxweyne trump ayna arrintaasi aad ugu heelanayn madaxweyne trump ayaa markii xilka uu qabtay debciyey xeerar badan oo adkeynayay kaarboonka hawada lagu sii daynayo kuwaasi oo uu dejiyey maamulkii isaga ka horreeyey ee obama qodobo dhowra ayuuna madaxweyne trump soo rogay sida uu sharxayo cabdiqaadir cali cabdi oo loo yaqaano xuurka oo ku takhasusay cilmiga deegaanka kuna sugan gobolka ohio ee dalka maraykanka tilaabooyinka u qaadashan ayaa ugu muhiimsan major changes oo ku sameeyey environmentiga ama e p a da kan ugu horreeya waxaa weeye ka bixidii paris climate change agreement tan labaad waxaa weeye si xoog xawilaad ku socota ayuu e p a da arrimaheedii oo dhan u bedelay islamarkaasna uu ka jaray budjetigeedii one point three billion dollars sanadkii dib u dhiska taalooyinkii qaranka national national monumentkii oo ku sameeyey backsliding si dib u dhaca ku sameeyey oo dhulkeeda kala qaybiyey iyo keystone xl pipelines-kii oo mataqaana tubooyinkii dhuumoonka kasoo qaadayay oilka gobolka alberta ee waddanka canada ilaa iyo nebraska oo la bruvareeyey in la qodo saliidaas isla markaasna la dhiso isigoo markaas dhigaha ka laabtay dadkii deganaa goboladaas oo diidanaa iyo dadkii u dhashay dalkan oo loo yaqaano indigenous americans ama indian americans oo xeeryahoodii xataa la yidhi qaar waa la kareynaya marka arrimahaas o dhan ayaa u bedelay isagoo isla markaas e p a da u magacaabay nin la yidhahdo scott bris oo ah xagjir ku ah oo ahaan jiray oklahoma general oklahoma attorney general ahaan jiray hareelayaha guud ee gobolka oklahoma xeer ilaaliya scott brewit uu cabdiqaadir cali sheegay in madax looga dhigay hay-adda ilaalinta deegaanka ee loo soo gaabiyo e p a ayaa magacaabistiisa aad loola yaabay sababtoo ah isla hay-addan ayuu dhowr dacwadood ka xereeyey intii uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee gobolka oklahoma isagoo sheegay inaan loo baahnayn in la xakameeyo qiiqa hawada ku baxaya scott brewit ma aha sarkaalka keliya arrimaha deegaanka ka soo horjeeda ee madaxweyne trump uu xil u magacaabay waxaa kaloo jira department of energy ninka uu magacaabay oo ahaan jiray mataqaanaa gobornarkii texas oo isna aada uga soo horjeeday environmentalka iyo bolisiga markii uu hordeeyey labadii kun iyo labaiyo tobankii madaxtinimada dalka maraykanka ayuu ballan qaada inuu baabiinayo e p a da oo dhanba waxaa kaloo jira wasiirka arrimaha gudaha ryan zink oo from montana congressman ahaan jiray isagana ka ballan qaaday mataqaana inuu arrimahaas e p a da iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan inuu baabiinayo iyo carbon emissionkan iyo carbon dioxide labadaba sidoo kale wasiirka wasiirka agricultureka department of agriculture wasiirka beeraha sony berdew oo isahaa jiray gobornarka georgia oo yidhi waa aaminsanahay in man made uu yahay mataqaanaa sheeg climate changiga laakiin ma hubno exactly scientifically waxaadna ma hayno in waxyaabahan ay run yihiin ama ay ben yihiin marka waa in laga joojiyaa emissionskaas iyo carbon dioxide reductionkaas oo la ballan qaaday by twenty twenty in clean air act la isticmaalo isagana waa kusoo horjeeday iyadoo doodaha xakamaynta qiiqa hawada ku baxaya ay taagan yihiin ayaa waxaa sii kordhaya xaddiga saliidda caydhin ee maraykanka uu hadda soo saaro sida uu sharxayo doctor cabdilxafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda alabama ee dalka maraykanka waa mahadsan tahay sandheere marka laga hadlayo saliidda caydhin ee lasoo saaro maraykanku inta badan waxa uu dib ka soo dhoofsan jiray waddamada kale ilaa iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatankii toddobaatamaadkii aad buu ugu tiirsanaa caalamka kale laakiin hadda technolojiyad cusub oo la helay oo fududaynaysa in saliidda laga soo hoos saaro dhagxaanta awal ku gudbanaan jirtay ayaa hadda waxay keentay in maraykanku aad u ay ugu saro kacday wax soo saarka saliidda caydin tusaale ahaan dabayaaqadii sanadkii hadda aan soo dhaafnay ee laba kun iyo toddoba iyo toddobiyo tobankii wax soo saarku waxa uu gaaray saliidda caydin toban milyan oo fuusta maalintii taas oo ah markii ugu horreysay wax soo saarkii ugu badnaa oo uu maraykanku gaaro muddo ku dhowaad afartan sano ah marka aad bay arrintaasi technolojiyadaas la helay ay ay aada u caawisay in uu kordho saliidda ceyrin ay soo saaraan dowladda maraykanka technolojiyadan cusub faraakinka loo yaqaano amaba kala jajabinaysa lakabyada ama dhagxaanta uu ku hoos jiro saliiddu waxa ay aada u badashay istraatiiji ahaan qaabkii uu ugu tiirsanaa maraykanka wadamada kale ee saliidda aadka usoo saara inkastoo sida doctor shaaciye sheegay uu maraykanku kordhiyey wax soo saarkiisii dhinaca saliidda hase yeeshee marka la eego dhinaca adeegsiga tamarta nadiifta sida cadceedda iyo dabaysha maraykanku weli ma gaadhayo dhiggiisa reer yurub aad buu uga hooseeyaa waxaana waxaana ugu wacan siyaasadaha labada xisbi siyaasadahoodu way ku kala duwan yihiin marka siyaasad maraysan siyaasad midaysan maraykanku ma uusan kale ma uusan imaanin tamarta tamarta nadiifta maamulkii tegay ee obama qorsho ayay la yimaadeen oo ay ku kordhinayaan ay ku kobcinayaan isticmaalka tamarta nadiifta ah laakiin arrintaasi congareesku ma uusan wax badan ma uusan ka qabanin aad bay uga soo horjeedeen marka marka loo eego wadamada kaleeto ee reer yurub ee hormaray maraykanku meel hoose bay kaga jiraan isticmaalka tamarta tamarta nadiifa taasoo waxaa kuusii dheer tahay hadda maamulka cusub uu aad u rabo inuu kala baabi'iyo sharciyadii yani uu soo saaray maamulkii hore taasoo sharcigaas uusan ahayn sharci guud oo baarlamaanka u ansixiyo marka waxay ogolaanaysaa trump maamulkiisa inuu dib uga noqdo waxyaabihii tallaabooyinkii hore hore u qaadeen waxyaabaha ugu muhiimsan hadda ay sameynayaan waxaa kamid a inay hadda ay baabi'iyaan qarashkii loogu talagalay in in lagu cilmi baaris lagu sameeyo sida tamarta nadiifta ah ay ay muhiim ugu noqon doonto dhaqaalaha iyo bii'ada guud ahaan boqol kiiba toddobaatan ayuu soo jeediyey maamulka trump in la dhimo marka waxa ay muujinaysaa sida boqol kiiba siddeetan ee arrintaasi ay isku bedeshay markii maamulka cusub uu qabsaday laakiin waa ay jiraan gobollo si gaara iyaga u danaynaya in siyaasadda lagu kobcinayo tamarta nadiifka ay sii wadaan gobolladaas waxaa ugu horreeya gobolka californiya sida aynu furitaankii barnaamijkeenna ku sheegnay kaasoo soo saaray siyaasada cadcad oo dhiiri gelinaya adeegsiga tamarta nadiifta gaar ahaanta cadceedda afartan boqolkiiba qalabka cadceedda lagu kaydiyaa waxa uu yaallaa gobolka californiya sida ay sharxayso jill anderson oo ka tirsan jaamacadda southern california faraceeda magaalada edison over a quarter million of our customers, residents and businesses, already have solar installed at their property.
tiro kor u dhaafaysa rubuc milyan macaamiila ganacsiye iyo dad deegaana ayaa qalabka tamarta cadceedda dhismahooda ku dul sameeyey bil walbana waxaa ku soo kordhaya afar kun ilaa iyo shan kun oo qalabkaas tamarta cadceedda ayay tiri dadka aragtidan taageersan ayaa sheegay in tallaabadan californiya ay barbilow u noqonayso sida ay wax u socdaan dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta kaga hadalnay gobolka kaliforniya dalka maraykanka oo wada dadaalla uu ku kordhinayo adeegsiga tamarta nadiifta xilli maamulka madaxweyne trump uu soo rogay siyaasado aan iyagu arrimahaasi dhiirigelinaynin intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
mahadsanid maxamed cabdisandheer ayuu kaasi ahaa oo soo jeedanayay barnaamijka umuuraha maraykanka barnaamijkaas ayaana idaacaddeen ugu dambeeyey fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen zahre cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daandura intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.